habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyo jowhar kusoo dhowaada warka habeennimo ee idaacadda jowhar ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya oo shir guddoomiyey sidii wax loogu qaban lahaa dadkii ku waxyeeloobay weerarkii liido wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay khasaarihii weerarkii ka dhacay xeebta liido mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo kormeeray qaar ka mid ah cisbitaalada ay ku jiraan dadkii ku waxyeeloobay qaraxii liido qaramada midoobay oo cambaaraysay weerarkii ka dhacay xeebta liido ee magaalada muqdisho akhbaaraadka dibadda nacaa waxaa u waaweyn dowladda iiraan oo xirtay saraakiil fududaysay dilkii ismaaciil haniya
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
intaas waxaana qodobada warka caawa kuwooda ugu door karoon iminkan waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta shir guddoomiyey sidii wax loogu qaban lahaa dadkii ku waxyeeloobay weerarkii xeebta liido faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray cumar maxamed ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax axmed jaamac ayaa shir guddoomiyey shir looga hadlayey sidii loo laba jibaari lahaa gurmadka degdega ah ee loo fidinayo dhallinyaradii xalay ku waxyeelowday qaraxii ka dhacay xeebta liida degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka wasiiro iyo mas-uuliyiin kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax axmed jaamac ayaa isbitaalada sida gaarka ah loo leeyahay uga mahadceliyey garab istaagii ay garab istaageen dadka ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay xeebta liida ee magaalada muqdisho
waxaan rabnaa ugu horrayn inaan shacabweynaha soomaaliyeed la wadaagno dhacdada xanuunka leh iyo dadaaladii ilaa iyo xalay ilaa maanta lagu jiray qaybaha kala duwan ee dowladda soomaaliyeed iyo bulshadaba sidii howlkarnimada lahayd ee loogu gurmaday shacabka dowladdu guddi ayay leedahay arrimahan ka jawaabta dhanka amniga marka laga yimaado dhimashadii tiradii dhimashada oo soddomeeyo kor u dhaafaysa iyo dhaawaca oo lixdameeyo kor u dhaafaya waxa inoo sheegtay inoo sheegay hay-adaha amniga laakiin kulanka annagoo halkan maanta aanu ku galnay annagoo ka kooban wasiiro dowladda federaalk soomaaliyeed hay-adda sodma bahda amniga iyo mas-uuliyiin kala duwan wuxuu ku aadanaa bal sidii ka jawaabista gurmadkaa wax looga qaban lahaa oo ilaa xalayba lagu jiray guddigu way howlgashay waxaana la soo xaqiijiyey duruufta caafimaad ee hadda ay ku sugan yihiin dhaawacyada kala duwan iyo isbitaallada ay joogaan wasiirka caafimaadka guddiga baarlamaanka ee arrimaha bulshada iyo mas-uuliyiin kala duwan baa waxay tageen cusbitaallada guud ahaan oo soo dul istaagay duruufta ay ku sugan yihiin iyo sida xaaladdooda wax looga qabanayo inta halistaa ee u baahan in si mataqaanaay la qaado ama ama meel kale wax looga qabto iyo inta xaaladooda halkan lagu lagu lagu kaafin karo wasiirku wasaaradda caafimaadku wuxuu aad aan uga mahad celinaynaa in bahda caafimaadku cusbitaallada kala duwan ee kuwa dawliga ah oo iyagoo caam ahaanba dadka u adeega xaaladda gurmadka markay timaado iyo kuwa gaarka loo leeyahayba inay dadka si shuruud la'aan ah oo kharash la'aan ah ay gurmadka ugu fidiyaan arrintaa emergensiga ee timi wixii laga maarmi waayo ee kharashaad ee arrimaha ka dhashana inay dowladdu kafaalo qaadayso waxaa kaloo iyana aanu la wadaagaynaa muwaadiniinta soomaaliyeed haddii ay jiraan qoysas ay dadka maqan yihiin oo ilaa hadda aan meel lagu sheegin eheladoodii inay la soo xidhiidhaan nambarada bilayska iyo iyo iyo hay-adda sodma si dadkii laysugu xidho halkaana daraal ayaa ka socda waxaa kale oo aanu ka koobannahay guddiyaad guddi hoosaadyo kala duwan oo qaarkood ay ka shaqaynayaan wacyigelinta iyo abaabulka bulshada khaasatan hoggaanka bulshada rayidka ah iyo baca mushtariga soomaaliyeed oo si joogto ah dowladdooda iyo dadkooda ula shaqeeya marka ay xaalad adagi timaado cumar maxamed muqdisho dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay weerarkii ee al-shabaab xalay ku qaaday xeebta liida waxaana ay sheegtay inuu ka dhashay khasaare badan oo dhimasho iyo dhaawac ah wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaarihii ka dhashay weerarkii ka dhaca xeebta liido
xaruntaani howlgallada degdega ah ee caafimaadka dadweynaha ama caafimaadka guud waxaa laga hirgeliyey heer qaran isbitaalka martina dhexdiisa ayaa laga hirgeliyey sidoo kalena maamul goboleedyada oo dhanna waa laga hirgeliyey maamul goboleed walba xarun noocaas ah oo loo yaqaano public health emergency operation center ayaa ka furan oo howlaha caafimaadka degdega inay ka jawaabaan loogu talagalay gobolka banaadir ayaa sidoo kale laga hirgeliyey oo maaragtay sidoo kale ay ka dhisan tahay tan hadda aan joognan waa midda national level heer qaran oo raacsan maxadka caafimaadka qaranka ee wasaaradda caafimaadka federaalka soomaaliya maadaama marka ay xaruntaani waxay howlaha caafimaadka inay ka jawaabto ee degdega ah ay u egman tahay waxaan rabaa marka inaan halkan aan ku soo bandhigno waxyeeladii maaragtay musiibadii xalay ka dhacday xeebta liido ay geysatay aan rabaa dadweynaha xogtii ugu dambaysay oo maaragtay si daqiiq ah loo soo aruuriyey inaan dadka la wadaago ayaan doonayaa kaysaska guud ee maaragtay soo gaaray isbitaallada marka la isku dardaro waxay noqdeen laba boqol iyo afartan iyo toddobo xaaladood ayaa isbitaallada soo gaaray inta xaaladooda ay fududeed ee isbitaallada laga saaray ee guryahooda aaday guud ahaan waxay ahaayeen boqol soddon iyo toddobo inta xaaladooda ay liidato ee i c u da ku jirta ama intensive care unitka ku jirtana waxay ahaayeen kow iyo toban inta bukaan jiefka ah oo i c u na aan ku jirin laakiin la jiifiyey isbitaallada oo hadda jiefto waktigan aan joogno waa lixdan iyo afar bukaan oo dhaawac qabta inta dhimatay ee lasoo gudbina waa soddon iyo toddobo marka dhimashada guud ee na soo gaartay guud ahaan waa soddon iyo toddobo inta hadda isbitaallada ku baaqiga ahna lixdan iyo afar oo bukaan jief caadi ah iyo kow iyo toban i c u da ku jira boqol soddon iyo toddobana guryahooda ayay aadeen maxay ahayd marka warbixinta u dambaysay ee maaragtay ay soo aruuriyeen xarunta gurmud howlaha deg dega ahee caafimaadka dadweynaha ee shaqaalahooda maanta isbitaallada oo dhan ka howlgelayay ay soo aruuriyeen waa intaas wixii kale ee faahfaahin ah ama dhibaato ah ilahay hanaga hay eena soo gaarana tiimka mar walba ayna soo abdeyt garayn doonaan oo aynoo soo gudbin doonaan waxaan farayaa kaabayaashii oo dhan iyo wax kasta oo loo baahnaa si aan uga jawaabno musiibooyinka dhaca waan haysanaa xarumihii gurmudka heer qaran iyo middan caafimaadka u gooniga iyo midda heer qaranba waynoo dhisan yihiin waxaan haysanaa ambalaasyadii aan ugu jawaabi lahayn ayaanu haynaa waxaan amrayaa shaqaalaha wasaaradda iyo maxadka caafimaadka qaybaha emergencyga khuseeyo iyo ka howlgalayaasha xaruntan waxaan farayaa in ay ka faa'idaystaan imkaaniyaadkaas iyo infrastructurekaas aan haysanno howlaha noocan oo kale marka ay dhacaanna si deg deg ah ay ugu jawaabaan si maaragtay dhibaatada intii la yarayn karo loo yareeyo ay ugu jawaabaan mas-uuliyiin ka tirsan dowlad federaalka soomaaliya ayaa kormeeray qaar ka mid ah isbitaallada ay ku jiraan dadkii ku waxyeeloobay qaraxii liido warkaas waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray cabdisalaan juule halkan aan ku suganahay waa isbitaalka rajab dayib ordoqan ekis digfer waxa uu ka mid yahay isbitaallada la soo gaarsiiyey dadka qaba dhaawacyada kala duwan kuwaas oo ku soo dhaawacmay qaraxii ka dhacay xalay xeebta liido ee magaalada muqdisho halkan waxaa ku sugan dadiw aad u fara badan kuwaas oo eheladooda qaarkood lagu dabiibayo isbitaalkan mashquul aad u fara badan ayaa halkan ka jira xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa soo gaaray halkan waxa ayna ka xog wareysteen maamulka isbitaalka tirada dadka halkan lagu dabiibayo ee dhaawac ahaanta loo keenay iyo sidoo kale tirada dadka ku geeriyooday xildhibaanada ayaa waxa ay mid mid u booqdeen qaar ka mid a goobaha lagu dabiibayo bukaanada oo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo waxaana sidoo kale xildhibaanadu ay kor tageen dadkaas mid mid ayayna u wareysteen waxaa jira dadyo qaba dhaawacyo aad u culus kuwaas oo ay dhakhaatiirtu qaarkood sheegeen in dalka aan waxba looga qaban karin xildhibaanada booqday isbitaalka digfer waxaa ka mid ah xildhibaan maxamed ibraahim cajiib xildhibaan maxamed haaruun xildhibaan abuukaate xildhibaan cabdirasaaq xusul iyo xildhibaan cabdiqaadir oo ka tirsan golaha shacabka maamulka isbitaalka ayaa xildhibaanada la wadaagay in laga shaqayn laayahay dadka oo bilaa amar ay iska gelayaan goobaha lagu dabiibayo sidoo kale maamulka isbitaalka ayaa xildhibaanada la wadaagay qaabkaay u howlgalaan gaadiidka gurmadka deg deg ah inaysan sax ahayn waxaana xildhibaanadu u ballan qaadeen in fariinta maamulka isbitaalka ay la wadaagayaan wasaaradda caafimaadka xildhibaan maxamed haaruun oo ku hadlayay afka xildhibaanada booqday isbitaalka ayaa ugu horeyn ka tacsiiyey dadkii ku geeriyooday mashaqadii xalay ka dhacday liido wuxuuna alla caafimaad uga baryey kuwa dhaawac ah inuu si degdega u bogsiiyo xildhibaanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadka shacabka ah ay shaqada ay u daayaan dhakhaatiirta shaqaynaysa waxaan ka tacsiyeynaynaa dadkii shacabka ahaa ee da'yarta u badnaa ee cadowga khawaarijta uu ku xasuuqay xeebta liido iyagoo iska fiigsanaya intii dhaawacantay allaha boogadhayo intii dhimatayna allaha u naxariisto ehelkii qaraabadii iyo guud ahaan qaranka soomaaliyeedna alla samiri iiman ha ka siiyo dadka runtii waan u mahad celinaynaa dhakhaatiirta maamulka iyo maaragtay neeraska iyo guud ahaan shaqaale weynaha cisbitaalkan oo si nafhurnimo leh ugu adeegay dadkii dhaawac ahee loo keenay intooda badan waa fiican yihiin dadka soomaaliyeed Een, waan uga tacsiyeynaynaa waxaan intaa ku daraynaa culays si ay nala wadaageen maaragtay maamulka cisbitaalka oo ah marka ay masiibadan oo kale dhacdo inay dad badan oo ehelkooda raadinaya ama maaragtay si uun asxaabtooda iyo qaraabadooda u soo booqday inay culays soo saaraan cisbitaalka in cisbitaalku uu maaragtay dhakhaatiirtu ka adeegayo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waa uga tacsiyeynaynaa Ee, waxaanan dadka soomaaliyeed ugu baaqaynaa cadowga aad arkaysaan inuu sida axmednimada leh oo arxandarrada u xasuuqayo maatida soomaaliyeed Wax dambe oon wax dambe oon dhowrataan ma jirtaan leeyahay shacabka soomaaliyeed aynu u wada istaagno inaynu badbaadinno baaqiga ummadda soomaaliyeed dhalinta soomaaliyeed dhaawaca iyo dadka bukaannadaana waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed garab istaag in loo muujiyo ee, ganacsatadu inay garab istaag u muujiso dad badan oo danyara dad badan oo aan wax badan haysan baa dhaawacyada ku jira oo maaragtay eheladoodu ayna duruufaysayin ama la tacaali karin guud ahaan maaragtay ummaddu inay iska garab istaagto ayaan ugu baaqinaa waxaa intaa dheer iyaduna maaragtay wasaaradda caafimaadku inay ka shaqayso sidii loo orgaanis garayn lahaa ambalaasyo ama maaragtay gurma degdega u sameeya ummadda markay masiibadan oo kale soo food saarto Een, cabashaa ka jirta xagga ambalaasyada cabashada in la xaliyo ayaan wasaaradda caafimaadka iyo maaragtay guud ahaan bahda caafimaadkaba ugu baaqaynaa qaramada midoobay ayaa si kulul u cambaaraysay weerarkii xalay ka dhacay xeebta liida ee magaalada muqdisho kaasi oo la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan soddon iyo laba qof tiriintaa ka badanna ay ku dhaawacmeen qaramada midoobay ayaa tacsid tiiraanyo leh u dirtay eheladay dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi waxayna u rajaysay kuwii ku dhaawacmay inay si dhaqsi ah u bogsadaan xeebta liida waa meel caan ah oo ay soomaalidu waqti ku qaataan qoyska iyo asxaabta kuna raaxaystaan bilicda xeebaha soomaaliya bartilmaameedka goobtan waa fal laga naxo oo keenaya in si adag loo cambaareeyo ayuu yidhi kusimaha ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james iswan anaga oo ka mid ah dhammaan dadka nabadda jecel ee soomaaliyeed ee u baroor diiqayaan dhibaatadan murugada leh waxaan mar kale xaqiijinayaa taageerada qaramada midoobay iyo garab istaaga dowladda federaalk soomaaliya ee dadaalada lagu xaqiijinaya nabadda amniga iyo xasiloonida dalka ayuu raaciyey kusimaha ergeyga gaarka ee xogaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james iswan dhegaystayaal halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo jowhar ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ayaa warbixintii ugu horreysay kasoo saaray howlgalkii lagu dilay madaxii xafiiska siyaasadda xamaas ismaaciil haniya oo ka dhacay dhisme ay ilaaliyaan ciidanka ilaalada kacaanka oo ku yaala tehraan iiraan waxay sheegtay in howlgalka dilka loo adeegsaday gantaal gaaban oo uu ku xiran yahay madax qarxa oo culayskiisu lagu qiyaasay toddoba kilogaram balse lama sheegin haddii gantaalku uu ahaa mid laga soo riday dhulka la hagayey ama ay soo riday diyaarad ku dhowaatay dhismaha lagu dilay haniya iyadoo mar kale dilkan ay iiraan ku eedeysay inay ka dambeysay israa'il oo taageero ka helaysa maraykanka waxay warbaahinta iiraan baahisay in howlgalka ay fuliyeen sirdoonkai ciidanka ilaalada kacaanka in lagu xiray in ka badan labaatan qof oo ay ku jiraan saraakiil sare oo sirdoon ah iyo saraakiil ciidan ilaalada kacaanka ka tirsan kuwaasoo loo xiray doorkooda dilka haniya iiraan waa dalka ugu badan ee wadamada shisheeye ee si dhib yar laamaha dowladda ku dhex galaan ilaa heer ingiriiska uu ku guulaystay inuu shaqaaleysiiyey wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga iiraan cali akbar oo ku- oo xukun daldalaad ah lagu fuliyey afar iyo tobankii bishii janawari labada kun saddex iyo labaatankii markaasoo ay iiraan ku eedeysay inuu basaas u ah hay-adda sirdoonka britain m sixteen dhegaystayaal war waxdal iyo dibadda inaga soo gaaro waa naga taa cidda warkayga uu seegay waxay dib ugu daalan kartaa pejkan facebook ku leenahay radio johar